Macalin Khaliil oo ka mid ah macallimiinta ku nool magaalada Jigjiga ee ay gumaysato dowladda xabashiyada Itoobiya ayaa sheegay in dhibaato loo geystay laba sano oo u xirnaa maamulka xabashiyada Itoobiya halkaasi ka dhisatay wuxuu tilmaamay inuu soo maray xabsiyo ay ku jiraan kuwo qarsoodi ah islamarkaana ilaa iyo hadda uusan helin xorriyad dhammaystiran isagoo intaas ku daray inaan loo sheegin ilaa iyo hadda sababta loo xiray iyo dembiga uu galay waxaa ka mid ah anugu dadkii gacanta xun ee gardarrada ay ku dhacday ee muddo laba sana a ku xidhnaa garabka jeelkan garab case ee xildhibaanada dhexdooda soo maray qolyaha jeelasha qarsoodigaa soo maray welina hataa ilaa xilliga cadaalad ma hayo shaksiyaadkii hawshan gabadfalkeegii iyo dhibaatadii oo haddii ilaahay ka dilaaciyo tacadiga sameeyey way joogaan oo dacanjarada way iska cunayaan waayo iyagu dee waqtigeedii baa xisaan soo garan maysid oo waa dee xisaabta ayaa iskugu toosan markaa saa darteed waxaan leeyahay niyo ummaddaha loo gurmado ummaddaha loo gurmado waddanka wax nabadgelyaa ma jirto xabsiyada qarsoon waan ka soo baxnay muddo waxaan ku jiray laba bilood ah ma aanan helin xorriyad dhamaystiran waayo waad dareemi kartaa nin daaradda aad ku dhalatay habeen madow adoon dembi iyo wax dhib oo samaysatay intii lagaa lagaala baxo in haddana lagu caddayn waayo dembi lagu haysto waad dareemi kartaa marka culayska ay leedahay magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed ayaa waxaa weli ka socda xadgudubyada kala duwan ee uu ku kacayo maamulka mustafa cagjar kuwaasoo ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed ee halkaasi ku nool